فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa habeennimo arbaca ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada qodobada hadduu la qadaro caawa barnaamijka dhuwax waraysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulamo lagu soo dhoweynayo ciidamada mujaahidiinta oo ka dhacay deegaanka tardo ee bariga hiiraan sawirro cajiib ah oo laga keenay ayaan idinkaga warami doonaa waxa ka muuqday waxaad sidoo kale barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan mid ka mid a waxgaradka gobolka hiiraan oo aan ka waraysanay xaaladihii ugu dambeeyey ee halkaasi ka taagan in ka badan lixdan askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyadna furnimo ah oo shalay ka dhacday duleedka afgooye ee shabeellaha hoose bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaad maqli doontaan dagaal u dhexeeya puntland iyo maleeshiya taageersan maamulka cusub ee maakhir iyo khaatumo oo ka dhacay magaalada dhahar ee gobolka sanaag dhimasho iyo dhaawac ka dhashay waxaad maqli doontaan sargaal ka tirsan maleeshiyada halkaasi ka dagaalamaysa oo ka waramaya dagaalka iyo siyaasadaha isdiidan ee gobolkaasi ka taagan puntland oo xasaanadii ka qaaday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulkaas barnaamijka dhuwax waraysyadii inta uu socdo sidoo kale caawa qodobadaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dugaag caraysan oo dad shacaba ku weeraray muqdisho haddaba muxuu yahay bahalkaas khasaare caynkee ah ayuu geystay sidee reer muqdisho u hadal hayaan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waa sidee xaaladda guud iyo horumarka ka jira deegaanka jawaaray ee hoostaga degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe sheekada wariye ka tirsan warbaahinta islaamiga alfurqaan oo booqasho ku tegay deegaankaasi ayaan barnaamijkeedii kugu soo gudbi doonnaa xalqada isdeedaad ee taxanaha halyeeyadii beder iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada بآلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka kulamo lagu soo dhoweynayey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tardo ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sawirro hordhac ah oo laga soo qaaday deegaanka tardo ayaa waxaa ka soo muuqanayey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee deegaankaasi la wareegay iyo sidoo kale dadka deegaanka tardo oo kulamo yeelanaya sawirada oo ay baahisay mu'asadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaa lagu arkayaa dadka deegaanka tardo iyo ciidamada mujaahidiinta oo isku dhex jira ganacsigii magaalada oo dib u furmay iyo sidoo kale khudbad ay saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiinta u jeedinayaan dadka deegaanka wax weliba waxay u muuqdaan si wanaagsan haddaba waxaa gobolka hiiraan ku sugan nabadoon goolis oo ka mid ah waxgaradka wilaayadii islaamiga ee hiiraan waxaan ugu horeyn wax ka weydiinay xaaladda deegaanadii mujaahidiinta ay dib ula wareegeen
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah deegaanka dagaalada ka dhaceen kasoo bilow ceel hareeri ilaa boqokori ilaa tardo moroeri dumara kooxle dhulkaasoo dhan ragga mujaahidiinta way tagan si nabadgelya ayaana hadda loo wada cabayaa dadkana ceelasha way cabayaan way kusoo arooraan waana la nabad qaba xasilooni aad aa ka muuqata dadkana waxaa hadda taa cadayn u ah marka waxaa arkayay musawiro ay soo gudbisa alka taa'ib dadkii mujaahidiinta oo wada hadlayo fagaaraha lagula hadlayo ee isdhex joogaan iswaraysanayaan fadhiyaal iyo kulamo ay yeelanayaan sidaas ayaa jirta marka dadka kulamo kulamana way jiraan deegaanka tardo waa goobtii ugu dambaysay hadda mujaahidiintu tageen dagaal la-aanna kula wareegeen aad bay u xasilan tahay dadka markii horeba meelo dheedheer ma aysan jirin markii raggu tegayeena dad sugayo macnaha dadka aan ka ka bixin magaalada ku soo xaadirhay ayaaba joogo loogu tegey si foolka foolaana la isku arkay dabadeedna ceelkii ceelashu way u soo arooreen reer miyiga oo dhan maanteeda haddaan kaaga warramo maanta ugu dambayntii ahayd aad baa loo buuxay sideedii horey u camirnayd ganacsigu waa furan yahay maqaayadu waa furan yihiin maqaayadaha shaha la iska lacabayaa mujaahidiinta iyo dadka halka loogu yimid aad baa loo wada buuxaa magaaladuna waa camiran tahay xasiloonina way jirtaa dacwo iyo macnaha dad waxusheegisna way jiraan horta sidaas ayay magaala xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ay u xasiloon tahay hadda laysuna joogaa haddii aan ka gudbo taa dadkii shahaada la dirirka ahaa oo aad u xumaa oo qabqablayaasha iyo dadkii bakeriga gashteenoo shidaalka ah shidaalka ku shubteen maantay ilaahay fadligiis way ka dhex baxeen bulshada wayna ka tageen meelo alla aqooni iyo etoobiya khaara ku uruuray kuwaas maanta ilaahay baa dulleeyey maanta qaar odayaashii qaarkood oo degmada u dhashay oo gaaladu ay shidaalka ku shubatay jiko islaameed ayay maantay jiifaanay marti ku yihiin dadkii wanaagsanaana hadli karin ee dhafoorka xabadda looga hayay na waxaan leeyahay way ka nabad galeen shayaadiintiina waa ka dhex baxeen haddana danahooday raacdeen waa ilaahay fadligiis haddii aan kaaga soo tago baaqa maxaa u jeedin lahayd baaqan u jeedinayo kaga faa'iidaysanayo waa kii hadda ka hore aan u jeediyey marka ugu horraysa waxaan leeyahay allaha raxmaanka ha loo tooba keeno ha loo noqdo rabbilcaalamiinka ha loo noqdo ha laga haro nimankaas qawlaysatada ah gaaladu bitiriga gashatay oo hadlayo makarofanka gaalo ah ha laga haraan lehay waad aragteen ilaa hadda ayay waxay leeyihiin war baaqi yaro ma haray oon shidanno oon dhiigooda gadanno wax yaroo baaqiya dadka ma ka hareen intii yareeda baadi goob ugu jiraan laakiin dadka ilaahay fadligii way fahmeen muslimiintu way fahmeen dadka walaahi way fahmeen dhibaatadii nimankaas qabaan waxaan leeyahay marka dadka ka hara dadka yaroo kale daba ordayane ha laga soo reebo ayaan idin leeyahay intaasaa idinku baaqaya
kaasi wuxuu ahaa nabadoon golis oo ka mid a waxgaradka wilaayadii islaamiga ee hiiraan oo ku sugan gobolkaasi oo aan ka wareysanay xaalado aad u wanaagsan oo laga soo sheegayo deegaanadii dib ay ula wareegeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin gaar ahaan bariga hiiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
barnaamijka dhuwaxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa waxaan dhegaystayaal idiin soo wadnaa qodobo kala duwan oo siyaasado kala duwan falanqeynaya balse markaan aynu ka horumarno bayaan ka soo baxay maktabka caskariga ah ee xarakada shabaab ulmujaahidiin bayaanka oo looga hadlaya weerar furnimo ah oo shalay xarakada shabaab ulmujaahidiin ay kula beegsatay kolonyo ciidamo shisheeye ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka sabiid ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa waxaa ciwaan looga dhigay camaliyad lagu beegsaday kolonyo saliibiyiin iyo murtadiin ah waxaana ku taariikhaysan labaatanka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada shan iyo tobanka juulay labada kun shan iyo labaatanka war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu bilaabay ciidamada mujaahidiinta waxaay camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen kolonyo isugu jirtay saliibiyiinta afrikaanta ah iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah xilli ay dhaqdhaqaaqa shahadala dirnimo ah ka wadeen duleedka degmada afgooy ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose bayaanka oo ka soo baxay hogaanka caskariga isla markaana sii socdaya waxaa lagu yidhi camaliyada istishaadiga ah ayaa allah fadligiisa sidii loo qorsheeyey u haleeshay kolonyada ciidamada cadowga islaamka ah waxaana halkaasi ku soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirada hordhaca ah oo aan xaqiijinay ayaa waxa uu yahay baktiga labaatan ka tirsan saliibiyiinta yuganda ah iyo dhaawaca saddex iyo afartan kale kuwaasi oo isugu jira askar iyo saraakiil toban ka mid a saliibiyiintaas dhaawacyadooda aad ayay u daran yihiin sidoo kale waxaa halkaasi ku baktiyey sagaal ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee dabdhilif ku ah saliibiyiinta sideed kalena waa dhaawac gabagabadii waxaa lagu yidhi camaliyadda istishhaadiga ah ayaa burburisay gaadiid ciidan oo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidamada daabula khasaaraha cadowgaasi intaas wuu kasii badan karaa wixii faahfaahinahna dib ayaan insha allah ka soo gudbi doonnaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
barnaamijka dhuuxa waraysyada dhegaystayaal qaybihiisa hore ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan taxanaha haliyeyadii beder gaar ahaan xalqada sideedaad waxaa soo jeedinaya sheekh cabdul ilaah والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هليجا سديدات بدري كان مانتك هذا النوحوي حارثة ابن النعمان رضي الله عنه كان برا بأمه هويد آد باري وها تاسو عن كويها مدعوسنا وحارثة ابن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد الخزرجي الأنصاري ونهر الأنصاري ونهر الخزرجي كسيعة abu cabdallana waa keliyadiisa ahayd bader buu xaadiray uxud buu xaadiray iyo khandaq sidoo kale iyo kulli goobihii nebiga ku dagaalamo kale buu taagnaa wuxuu caan ku yahay lagu yaqaanaa inuu hooyadii baari u ahaa nebiga arrintaa ku ammaanay fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi dakhaltu ljannata fa samictu qiraa'atan jannadan galo qiraa'an maqlay qultu man haada qiila xaarisa qiraa'adaad akhriyayso xaarisa ayaa akhriyaya fa qaala nebiyu sal slam kadalikum lbir wa kaana baran biummihi sidaasuu biriga lagu helaa jannada ayaa lagu helaa maaragtay saa u weyn baa lagu helaa haddii waalidka baari loo noqdo buu nebigu yidhi sal slam marka manaaqibtiisa iyo fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah inuu jibriil arkay calayhi salaam marratain inuu arkay weliba maalintii hore yooma suuriya maalin la yihahdo waa meel mawdicu madiine ku yaala oo bilbaqiic u dhow buu ku arkay xiina kharaja rasuulullah sal slam ilaa bani qurayda nebigu markuu bani qurayda dagaalkood u baxay mara bina wuxuu ku leeyahay bisuurati daxiya waxaa nugu soo maray jibriil oo isagoo ninkii daxiya ibnulkelbi la odhan jiray suuraddiisi oo kale qof bini aadan oo kale ah fa amaranaa bilabsi silaax jibriil wuxuuna amray inaan hub ka qaadano marka labaadna wuxuu ku arkay mawdic aljanaa-is xiina rajacnaa min xunayn buu leeyay maalinta xunayn markii laga soo noqday raggii shuhaadada maashii lagu aasayna marartu wahuwa yukallimu nabiy waxaan arkay buu leeyahay jibriil oo nebiga la hadlaya falam usallim marka maanan salaamin faqaala jibriilu man haada ya muxamed maxamed oo kan yar wiilkana dhaafay muxuu yahay qaala xaarithatu ibnu nucmaan faqaala jibriil baa odhanaya ama inahu min almi'ati asaabirati yowma xunayn boqolkii nina maalinta xunayn sabray ee nebiga aan ka baxsan ragga qaar baa cararay raggii sabray buu ku jiray aladiina takafala allahu biarsaaqihim fi ljanna waa ragga shaaqdooda ilahay u kafaalo qaatay jannada ku arsaaqay walow sallama la raadadna calayh hadduu isalaana salaami lahaana salaanta waan u celin lahaa wacalaykum asalaam waraxmatullah odhan laha jibriil baa odhanaya عليه السلام وحارث رضي الله عنه هو الذي كان يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله markuu nebigu xaas guursada ma guuri cusr rabo gurigiisu uga bixi jiray uga guuri jiray abu sacad baa wuxuu warinayaa ninka la yihahdo xaarisa guryo badan buu lahaa oo guriga deris laha nebiga sal slam oo madiine ku yaala markaasoo nebigu maaragtay uu reer cusub keenaba taxawala xaarisatu min mansilihi min mansilin bacda mansil guri kale uga guuri jiray suu nebigu kan ugu baneeyo oo muddo uu ku deganaado muddo u deganaado marka wuxuu leeyahay nebigu markii dambe wuxuu leeyahay waan ka xishooday ninka la xaarisa mima yataxawalu lana min manzilihi markasta inuu guri nooga guuro nooga baxo war waaba ka xishooday wuxuu ahaa nin deeqsiyo oo nebiga u hormariyo oo kan hormariya maarata isaga dantiisa gaarka abuha marka saasay noqonaysaa maaratay suuridda waxay suuriddu saasaa laga rabaa weliba markaad qofka nafta u horeysa uu yahay ama maalka u horeyso sayidu maaragtay walid aadam markuu yahay ninkaasuna sharaftaasuu lahaa nebiga ayuu maaragtay aada u hormarin jiray wax kastaba naftiisa ka hormarin jiray radia allahu canhu xaaris ibnu nucmaan radi allahu canhu markii dambe wuu indhabeelay markii aakhirka cumarkiisa wuu indhabeelay marka wuxuu samayn jiray khayd dunbuu ku xidhan jiray qolkiisa cunto baa meesha u taalla marka wuxuu rabaa markay masaakiintu soo garaacaan inuu baabka ku furo oo masaakiinta maaragtay uu wax ka siiyo oo halkaa ka darsadaan isagoo indhala iyo halkaa miis waxoo- raashin baa u yaala miskiinkiiba afka soo garaacaba waxa weeye wuu ka dari jiray nin aad muxuu ahaa isaguna deeqsi waa ninkaasu ahaa marka wuxuu maqlay nabigu xadiiskan ka maqlay uu leeyahay munaawalatu lmiskiini miskiinka wax la siiyo taqii miitati assu si xun in loo dhintay qofka ka badbaadisa marka masaakiinta u raatid si xun u geeriyoon maysid insha allahu tacaala kaana xaarisatu wuxuu weeye wuxuu ahaa raggii isku dayay inuu difaaco cuhmaan markii cuhmaan ay raggii ahlosharkaha ay godoomiyeen ay dili rabeen raggii waardiyaha ka hay buu xaarisa ka mid ahaa markii cuhmaan la dilayay radi allahu canhu xiina xusira cuhmaan markii la goodoomiyey gurigiisa lagu goodoomiyey dadkii waardiyaha ka qabanayay buu ahaa ee- ee maaratay ahlu sharki nimankii munaafiqiinta ahaa raba inuu ka difaacu ahaa laakiin cuhmaan waa kii markii dambe isagu ku yidhi saxaabada aniga dartii qof u dhimanaya ma jiro hay difaacina hay dilin hadday rabaane iga taga markaa saasa cuhmaan lagu dilay oo nimankii ahlu sharka ahaa oo ninkii shaydaanka ahaaye cabdullahi ibnu saba uu soo diyaarsaday ay ku dileen wuxuu soo gaadhay khilaafadii mucaawiya soo gaadhay saxaabigaasu wuxuuna dhintay markuu khaliifada uu ahaa mucaawiya ibnu sufyaan radi allahu canhuma markuu khaliifada ahaa ayuu geeriyooday hada wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin وقبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين aynu markaan aadno gobollada waqooyi ee soomaaliya gaar ahaan sanaag wararka ka imaanaya gobollada waqooyi ayaa sheegaya in dagaal uu galabta ka qarxay degmada dhahar ee gobolka sanaag dagaalka ayaa u dhexeeya maleeshiya taabacsan maamulka cusub ee uu shirkiisu ka socdo magaalada laascaanood ee gobolka sool iyo sidoo kale maamulka puntland maamulka puntland ayaa horey uga soo horjeestay maamulkan oo dowladda federaalka ah ee waddo inay ka hirgeliso gobollada sool iyo sanaag dagaalka ayaa waxaa qaaday sida ay wararku sheegayaan ciidamo taabacsan maamulka puntland gaar ahaan qaybtooda ka amar qaata dowladda imaaraadka carabta magaalada dhahar ayay labada ciidan isku fara saareen waxaana halkaasi lasoo sheegayaa inuu ka jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac waxaana baraha internetka maanta lagu baahiyey sawirada dhaawacyada ciidamo kala taabacsan labada dhinac oo isbitaalada yaala sargaal lagu magacaabo shaafici shaarub oo ka tirsan maleeshiyada halkaasi ka dagaalamaysa ayaa wuxuu ka waramay ciidankii iyaga weerarka ku soo qaaday ee ka tirsan puntland iyo sidoo kale siyaasadaha isdiidan ee gobolkaasi ka taagan
magaalada dhahar ciidamada maamulka puntland oo ka amar qaata saiid cabdillaahi deni ayaa soo weeraray magaalada dhahar weerarkaasi wuxuu la xidhiidhaa weeraro badan oo maamulka puntland ciidamada ku sugan dhahar waa ciidamadii maakhir state oo reer maakhir ay lahaayeen ayaa waxaa soo weeraray ciidan uu amro saiid cabdillaahi deni ciidanku waa isdifaaceen magaaladana waa- bannaanka ayaa looga saaray ciidankii sayid cabdullaahi deni iyo qoladii la socotay Ee, dadka reer dhaareed waxay ilaashanayaan sharafkooda cirdigooda maanta ciidamadii b m b f ciidamo imaaraad ka amar qaata ciidamadii r q u f ciidamadii puntland oo maamulkiisa waxay maanta soo weerareen magaalada dhexda ciidamada hadda meesha ka dagaalamayana waa inta badan waa ciidamadii b m b oo imaaraadka ka amar qaadanayay oo saiid cabdullaahi deni ku amray inay la dagaalamaan in cid deegaanka ay tashato ama laysku tashto wax hor istaaga oo lagu sameeyey ma jiraan carada ciidanka maakhir iyagaa soo weeraray xabaddan iyagaa ku bilaabay taana waxaa caddayn u ah oo ah marag madoonto u ah nimankani inay eh, u abaabulnaayeen inay la dagaalamaan ciidanka haddii cidi magaalo cid ka hor istaagayso saa la socotaan maamulka puntland wasiirka ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya guddoomiyihii hore baarlamaanka puntland cabdishiid yuusuf jibriil waa og tihiin intaasoo dhan in deegaanadooda lagu soo weeraray in wasiirka la yidhi dhahar imaan mayso puntland waa hasha geela cunto oo cabaada iyadaa lagu yaqaanaa waxaa iyo hor istaagi nin baa guri laga celinayaa iyo laakiin yaanay ku marmarsiiyoon magaaladaanala ka celiyin saciid cabdilaahi deni waxa uu samayn karo iyo hadduu dhahar qabsan karo iyo hadduu dhahar naga saari karo tabartiisa ha- ha- ha isticmaalo waan leenahay aad iyo aad baa barnaamijkuna intaas ku kooban yahay khasaare dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay ciidamada puntland kolley dhimashadooda shan meelaha waa laygu sheegayey annaga ciidanka iyo dhaawacyo waa la sheegayaa Eh, weli laakiin wax rasmiya oo hadda jira ma jiraan maya waa been ciidamadayada dhaawacyo badan oo cisbitaalka kala dhigay ma jiraan ciidankayga dhaawacu waa laba qof saddex qof weliba aan la hubin baa baa baa laii sheegayaa laakiin cidda hadda la hubo dhimashadooda waa maamulka puntland ciidamada b m b f qaar ka mida ciidamada deegaanka marka ragga deegaanka u dhashay oo ku dagaalamaya oo laba nin reer dhahareeda inay dhahaan dhahar baanu kaa saaraynaa haddii eh, halkaa wax ku gaaraan de mas-uuliyadda xaafadoodaa qaadaysa saciid cabdillaahi dani qaadi maayo ninka reer dhaareedo maanta yidhi nin reer dhaareeda baan intaan soo weeraro oo saciid cabdillaahi dani baa xukumayo dhahar baan kaa saaraya ay kugu dilaya dee kolley eh, isagu waxa uu ku dagaalamayo iyo qadiyada ku dagaalamayo isagaa garan doona Eh, dhahar hadda xaaladda eh, difaac bay ku jiraan ciidamadu Eh, haddii eh, ay sii wadaan eh, dagaalka oo oo ma ogtahay saciid cabdillaahi dani uu go'aansaday inuu maaragtay dhahar soo weeraro oo ceelbu soo weeraro oo meel kasta deegaanka weeraro dee siciid waan la wadaynaa bartuu gaarsiiyaanna gaarsiinayna ciidanka waxaa hogaaminaya saraakiil u dhalatay deegaanka oo reer dhahareeda say u kala sarreeyaan anugu ma aqaan laakiin waa niman eh, deegaanka u dhashay oo saciid cabdillaahi dani ka amar qaata annagu waxaanu eh, ku soo koobaynaa waa ciidan ka amar qaata saciid cabdillaahi deni ugu dambeyn waxaan ku baaqayaa dee anigu ciddaan la hadlayo waa saciid cabdillaahi deniye anigu baaqna u diri maayo xabadna jooji oran maayo saciid cabdillaahi deni hadduu annaga dhulka iyaga naga celin karo naga saari karo wixii uu samayn karo ha sameeyo annagu wax aanu baaq dirayno oo leenahay joojiye iyo naga daaya midna ma jirno sababaynu ugu galabsata ma jirno hadda waxay taagan tahay saciid cabdillaahi deni inuu yidhi magaaladii dhahar baan idinka saarayaa hadduu marka siciid annaga dhahar naga saari karo ha naga saaro cidda annagu aanu dhisayno cidda annagu aanu la hadlaynaa waa saciid cabdillaahi deni kaasi wuxuu ahaa sargaal lagu magacaabo shaafici shaarub oo ah sargaal ka tirsan maleeshiya ka dagaalamaysa magaalada dhahar ee gobolka sanaag dhanka kale maamulka puntland ayaa waxa uu xasaanadii ka qaaday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulkaas waxaa maanta i golaha baarlamaanka ee maamulka la baxay puntland ay xasaanadii ka qaadeen cabdirashiid yuusuf jibriil oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulkaas kulan ay yeesheen xildhibaanada ayaa waxay ku ansixiyeen xasaanad ka qaadidda ah cabdirashiid sida uu ku dhawaaqay cabdirasaaq axmed siciid oo ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulka la baxay puntland
waxaan golaha usoo gudbinaynaa ama usoo gudbinayaa in sida aad la socotaan xildhibaan cabdirashiid yuusuf jibriil oo ka mid ahaa golaha wakiilada puntland uu muddooyinba muddooyinkaana ka maqnaa golaha jebiyeyna qodobada labaad saddexaad lixdan iyo labaad ee dastuurka puntland kuwaasoo dhammaantood ay ka mid yihiin qodobada ay sheegayaan ku xadgudub dhulka iyo soodamaha puntland abaabul ciidan lid ku ah jiritaanka iyo amniga puntland hadallo iyo ficillo ka dhanaa anshaxa iyo nidaamka isticmaal qaar ka mid a hantida dowladda iyo waxyaabo kale oo fara badan ugu dammayntiina uu isagu si babliga u sheegay inuu iska casilay xubinnimadii golaha wakiilada uu sheegay inuu iscasilay iscasilaaddaa waxaa ogolaaday soddon iyo siddeed mudane hal mudan ayaa diiday afar mudan ayaa ka aamusay koorumku afartan iyo saddex sidaasi ayay ansax ku tahay sidaasi ayuuna xubinnimadii golaha wakiilada kaga baxay waa mahadsantii
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dugaag caraysan oo qoys ku sugan magaalada muqdisho xalay weeraray iyo wixii ka dhashay ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waa sidee xaalada guud iyo horumarka ka jira deegaanka jawaaray ee hoos tagta degmada saakow ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe deegaanka waxaa booqday oo warbixintan idinku soo maqan inooga diyaariyey waryaheena cabdalla mukhtaar قد أنعم المنان ذو الرحمات بغيثها أطلى habeenimo khamiis ah taariikhda hijriyadana ee ku beegnayd kowda muxaram sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo toddobada hijriyada abbaara saacadu markay ahayd toddobada ama hal saac oo fiidnimo ayaa waxaan ka ambabaxay degmada saakow ee walaayada jubbada dhexe waxaana safar shaqo aan u aaday deegaanka jawaaray oo u dhow magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe والسعد غادق من شذا اللذات غيم على socod iyo safar kadib waxaan gaarnay halkii uu hadaf ku ahaa waana jawaaray oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada saakow markaad gudaha u gasho magaalada waxay dhaayaha u qabanayaan dhismooyin dhaadheer oo dhowaan la dhisay dhaldhalaal iyo quruxna ka muuqato deegaanka ayaa ah mid horumar iyo hanaqaad dhan weliba ah ku tallaabsanaya sida waxbarashada ganacsiga tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha فسما بنا حلم وفاقت همة هم السحاب marka laga yimaado marxaladda maanta ay ku sugan tahay magaalada jawaaray waxa ay soo martay xaalado kala gedisan tan iyo kun sideed boqol soddon iyo lixdii ilaa maanta oo ay hoos harsanayso xukunka shareecada islaamka haddaba waxaa si kooban arrimahaasi inooga warbixinaya macalin qalbi oo ka mid ah odayaasha deegaanka xogogaalna u ah maraaxiishii uu martigeliyey deegaankan magacayga waxaa layidhahdaa maxamed cabdisalaan cabdi oo ku magac dheer macalin qalbi waxaan ku noolahay deegaanka jawaarey deegaanka jawaarey waa deegaan jameeca oo ahaan jiray waxaana la soo degay kun siddeed boqol soddon iyo lixdii ayaa la soo degay jawaarey jawaarey waa magaalo weyn oo jameecadan hoos imaanayso saddex jameeca ayaa jirtay jameeca booshaal jameeca jawaarey iyo jameeca gaaguure jawaarey waxaa hoos imaanaysay afartan iyo siddeed tuulo oo main important ah oo muhiima ay hoos imaanaysay waa magaalo markin oo qadiim ah intaasoo sanaa la soo deganayay diintaa loo soo doonan jiray ee, ganacsigaa loo soo doonan jiray wax kasta oo loo baahan yaha loo soo doonan jiray magaalada waxay leedahay magaalo suuq weyn bay leedahay suuqaas oo maarkinoo la keeno ugu yaraan boqol neef oo geel ah saddex boqol oo neef oo ari ah afar boqol shan boqol oo lo' ah digaagaa la keenaa dameeraa la keenaa meel kastaa laysaga imaadaa ilaa iyo salag leh ilaa iyo diinsoor ilaa iyo baydhabo ilaa iyo xamar meelaan ganacsigeeda ka imaanayn ma ay jirto marka magaalada jawaarey magaalo dhismayso hadda way dhismaysaa magaaladii magaaladii ninkii soo galo wuxuu arkaya sarooyin baa ku dhisan habeenkii leerarkeeda shidan oo ganacsigeeda heer sare ah waa lagu shaqaynayaa waa magaalo qadiim eh dagaallo badanaa soo maray dagaaladii waa la xaliyay wax dagaali hadda kama jiraan xaaladda maanta ay ku suganta alxamdulilaah ilaahay wuxuu noogu nimceeyey nicmatulislaam nicmatuliimaan iyo nicmatulamni magaalada bannaankeeda habeenkii haddii aad seexato adoo boqol milyan lacagay wato subaxdii meeshaad ugu imaanaysaa wax isdilayay ma leh wax wax dhacay ma leh shacairtii magaalada waxaa ka muuqa shacairtiimiyada ka muuqato aadaanka hadduu dhaco waxa dukaano furan ma leh wax isdagaalay ma leh wax rabshae ma leh magaalada nabadgelyadii boqolkii boqol waay
نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى kadib warbixinta uu na siiyey macalin qalbi waxaan u dhaqaaqnay gudaha magaalada si aan wax uga soo ogaanno suuqa iyo sida wax loogu kala iibsanayo anigoo si gaar ah u booqday suuq weyn oo lagu iibiyo xoolo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin geela ariga iyo lo-da iyadoo xitaa aan ka marnayn digaagga waxaana jebiga suuqa uu ahaa sida tan
soddon iyo shan milyan baasay tahay soddon iyo lix milyan baasay dheh soddon iyo lix milyan baasa saafi a dheh waa kaa gaday intaasi kadib waxaan la kulmay mid ka mid ah dalaalayda muddada dheer kusoo shaqaynayay suuqa waxaana uu iiga warbixiyey qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha noocyadooda kala duwan ee geela ariga iyo lo-da isagoona ii sheegay inay suuqa ku haystaan amni iyo kala dambeyn dhammaystiran bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahda ciise xasan yuusuf waxaan joogaa suuqa weyn jawaarey khaasatan haddana bannada amniga annaga waa fiican yahay ilaahay nabad buu na siiyey waan gartay bal maanta suuqa weyn oo waxaad joogtaa ee xoolaha ka waran sidee dadku wax ugu iibsanayaan suuqa waa fiican yahay loc baa la keenaa geel baa la keenaa ari baa la keenaa digaag baa la keenaa ilaahay wuu ku rooni dameeraa la keenaa xoolo nool wixiiba afar lugaad leh macal digaag ugu yari waa la keenaa beec mushtarka joogana sidiisaba yacni boqolkiiba boqol way suuqa si fiican baa wax loo kala iibsadaa wax dhib loo hadda ka jira male nabadgelyo wuu haystaa barwaaqo soorankaan ku jirnaa waayahay si fiican een hadda waxaa ii muuqanaya geel lo iyo ariba sidee loo kala iibiyaa marka geele dad baa iibsada beec mushtar baa u yimaada ariga beec mushtar baa u yimaada gaar ahaaneed looda beec mushtar gaar ahaaneed buu u yimaadaa looda halkaa laga gado waxay tagtaa gaarisa nin walba wixii doonu waa iibsanaya wax dhib e kama jiraan qadaadul kale kama jiro waan ku faraxsanahay annakana aad iyo aad boqolkiiba boqol baan u faraxsanahay arigana sidaas oo midka bariimaga saddex malyan ishan boqol afar malyan kan sugantadana kan suguntada waxaa weeye laba malyan ishan boqol laba malyan intaasaa la siistaa intii aan ku sugnaa suuqa waxaan sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah ganacsato ka shaqaysata geela kuwaasoo ii sheegay inay geela u iibgeeyaan magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho
maqaaqay mad manuuro may ka mid aha ganacsatada suuqa la kugadadaas oo deegaankana ku tirsan oorta lijarka oo kale tumi sagaal tumi siyeed gaalgawaar dhiglada ah tumi siyeed tumi todoba taqriiban tumi shan hoosiid geel hadda markaad gadataan intee u iibgeysaan idinka xamar khasaari layin faa'iidi layin mayl ku yaaba in baaso fayloo ka anfacaas geelka qanaaciyaas lagu faa'iido in khasaaro oo maarna neefka dhimashin lagu reeba neefku oo noolo xay eh in lama boqol doolar boqol konton doolar taqriiban marmar saddex boqol doolar usoo ramanyi mase anigu wadadoo la gadada anigu waa ku dhimada kawaan haa lan gadee
أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحن عطر في الزهور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب markana waxaan u dhaqaaqnay dhanka beeraha si aan u soo indhe-indheeyo dalagyada kala duwan ee ku yaala iyo barwaaqada ka jirta halkaasi intaad u socotid beeraha waxaad waddada kula kulmaysaa dadyow u shaqo tegaya kuwaasoo wujuuhdooda laga dareemayo farxad aad u ballaaran maadaama muddooyinkii dambe ay beerahaas saameeyeen abaaro isdabajoog ah balse hadda ayaa ah kuwo indhaha ku doogsanaya oo markaad meel fog ka joogtid ay araggaagu soo qabanayaan doog cagaaran iyo dalagyo kala duwan waxaan soconnaba waxaan soo gaarnay beeraha oo ku yaala duleedka magaalada waxaana ii suuro gashay inaan fursad u helo qaar ka mid ah beeralayda si aan wax uga weydiiyo beeraha iyo wax-soo saarkooda iyagoona iiga waramay beeraha iyo barwaaqada ay ku haystaan tilmaamayana in tani ay tahay nicmad uu allah ku galladay oo aan ahayn mid ay keeneen hay-ado shisheeye iyo qaramada midoobay intaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn kusoo dhowo warbaahinta islaamiya alfurqaan magacaaga caamir naasir xasan caamir haye xageed joogtaa jawaarey waayahay een waxaad joogtaa jawaarey gaar ahaan intee beero rog waaya een beeraha maanta ka waran yacni in maraaxisha ay soo mareen iyo xaaladda hadda ay taagan yihiin sidee waaye abaar badan hamarna alxamdulilah ilaahay ninka gargaari caaran wiin barwaaqa iyo ilaahadana sii alxamdulilah intii hamarnay dhibaatee badanta abaar badan hamarnay laakiin alxamdulilah sanadkun ilaahay ninka abaal gudi caaran barwaaqa ilaahayna siiyey nin kasta oo wala isu abuura ninka sisan abuurooday ninka moorday abuurooday ninka geley abuurooday alxamdulilah ilaahay naharaysiisa halnin barwaaqo beero caaran zaa'id ah waaye saasa ilaahay ninka maxadayaan waayahay si gaara adiga roobkan beertaada dalag noocee ah ayaad ku abuurtay ana lama beerooda beerto kora jirta tan dhatuu tan dhatees iyo dhan dhammaantees sugu tan korona moorday iyo geley iyo sisin iyo anshargooy iyona alxamdulilah iyona caaran waaye
waxaa jira dad aaminsan in aan beeraha wax soo saar lahayn oo qaarkood xitaa waddankii isaga tegaya dadkaasi maxaad kula talin lahayd oo aad ugu baaqi lahayd dadkaas maanka baaqee horta baniaadanka gacan baniaadan in gacanta hoos hoorsato ma faylan dadka walaalaha eh iniga wadanadii wax ka nagadaan dhulka istaabadaan allihii uumi iyo aabidaan aaminaan
قدير إنه الله قدير إنه الله قدير
guud ahaan dhulalka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran iyo mashaariic dhowr ah kuwaasoo wax loogu qabanayo bulshada iyadoona dadka ku dhaqan walayaadka si isku mid ah u tilmaamaya inay ku faraxsan yihiin nidaamka maamul ee ka jira walayaadka islaamiga ah kaasoo ay sheegayaan inay ku heleen amni cadaalad iyo badbaadada cirdiga sharafta iyo dhiigga ummadda waxaana taa cagsigeeda goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalk ay bulshada ku dhaqan ku dhaliilayaan amni darro baahsan iyo cadaalad la-aan sababtay dilal bareer ah oo ay askarta ka amar qaata xasan sheekh u geystaan dadka rayidka ah dhinaca kalena halkaasi ku dhex dagaalamaan beelo soomaaliyeed oo walaalo ah iyadoona dirirta qabaa-ilada lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan shisheeyaha iyo dowladda uu hoggaanka u hayo xasan garguurte
إلا يقينا بالإله فاطر الإنسان من موجد الأكوان من فاطر الإنسان من موجد الأكوان من إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dugaag caraysan ayaa wuxuu dad shacab ah xalay ku weeraray magaalada muqdisho fiidnimadii xalay waxaa degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ka dhacay weerar uu qoys ku qaaday bahal kaasi oo ay dadka qaar magacyo kala duwan ku sheegeen dugaaggan ayaa qoyska u galay gurigooda wuxuuna dhaawacay ilaa afar ka mid ah dadkii qoyska waxaa ka mid ah hooyada guriga iyo saddex carruur ah hase ahaatee ugu dambeyntii gurmud la sameeyey kadib waa la dilay dugaaggii haddaba muxuu yahay bahalkan waxaa ka waramaya qaar ka mida qoyska uu weerarka ku qaaday iyagoona ka waramaya khasaarihii uu geystay iyo sidoo kale saameyntii ka dhalatay abaare saddex saac ii baray ahayd meeshaan gabdhuhu shanay ku fadhiyay meeshaan shanay ahaayeen shantoodii gabadha labo bahalka intuu kusoo baxay hortkoodii saddex intay u carartay gabadhiina intay ku carartay gabadhi markay carartay bahalkii hor raacayay carartay bahalkii gurigooba isla galaba qolkiiba qolka jiifka isla galeenba adi qolka jiifka hadday galeen waxay samaysay gabadhiba hooyo u carartay maho iyadoo cararayso day hooy u tagtay bahalka hooyo ku haadaba haddoo hooyo ku haada maxaa bahalkan naga bixi yaanyuurta yaanyuurtan taagan tahay waxun yaanyuurna way kawan yihiin gabadhi inta qabsado bahalka wuxuu ugu dhegay wax cun raba camal oo ku dhegan kursiga inta qaatay kursiga ku garacday ku garacday ku garacday kursiga hadday bahalkay ka fujisay gabadhii inuu baxaa loo malinaya haddana cunuga cunug kale meesha jiifantu ka aado garabka goosta garabka maruu ka goosta hooyabaha ku barya markaas dagaalanka bilowda markaas leebaagu barya hooyabay qabsada bahalka intay qabsatay hal mar inta ku hadday waxaa nin dhin camal ula dagaalamaysa wax bahal wayba ka weynaayeenba intuu ku soo haaday nin ficiis camalta cir ku qaaday dhulku dhufatay ceejo ka qabatay idaa halkaas ceejo uga hayso wuxuu qabsay suulka afkugu galay suulka isagoo ruugaya ay labadood iskula qabato iyadoo labada ceeji iskula hayda waxaa dhacday marka inuu wadana ka fakaso mar labaad uu kusoo hadana gacanta unta kasii goosto iyadoo la shishiidaysa la dagaalamayso adiga dariskaa kusoo baxay iyadoo sid wanaa soddon daqiiqa was dagaala bahalka keliya is haysteen iyadoo meel kasta dhaaco loo gersanay oo sida u rafaasan adiga wiila kusoo baxay oo dariska hor degan oo adeer nooga aadan hadduu imaaday wuxuu yidhi bahalka ii dhiib iska dayin anaa qabanaya bahalka waxay tiri nin labaatan jir uu ku xoog badan yahay haddaadan qaban karin oodan celi karin bahalka haddii dadkuu dhammayn ani waaba dhintee ilmaha ayuu uga dhammayni waxaa dhacday wiilkii markuu qabto wiilkii intuu hal mar gediye oo sarre halkaasoo kale jeeduu kusoo jaray hadduu kusoo jaray wiilka intuu qabsaday wiilkuu kusoo haadi maayo labadaas lugodotiisa intuu qabsado sas ugu dhufto halkaasuu kusoo jaray haddii gabadhina xagga kusoo xidhay because way dhiigbaxaysa meesha shumic dhiigaa buuxsan soddon daqiiqa dagaalamaysa iyadoo dhiigbaxayso because waa hooyo marka wiilkii wuxuu sameeyey alwaax cunto qabsaday iyadoo gabadhi sas u hayso u gal hayso iday dhulku haysa ceejo ku hayso intuu qabsaday alwaaxunta qabsado afka u kawiyey markuu suulka uu soo dayey suulka ila suulka ku haystay ku rugayey suulka markuu soo dayey waxaa dhacday hadduu ka dayay kabacdi wuu soo haada bahalkuu soo baxa isagoo gagabayo ilaa waa la soo jirdilay gabadh kale albaabka taagan u kusoo haadana oo lugta ka goos ilaa intaasna way dagaalamaysa anuu horta markay dhacayso horta abowga uma joogin laakiin haddee lakuura anugu haday dhacday kabacdee dhibaatadu dhacdee dadku isku soo buuqaan imid meesha asoo dilanaan imid oo dadaa dilay laakiin bahalkaasu baahal halisa waaye micigiisaa ka daran igaar nin aniga adeerkay dhaliya dhaliyayoo dhadaystow asoo jiifow inta mici yar ka gaadhsi waxa lecabsaaqiiraa loo qabaayey tuulo meesha ku tiilaa la geeyey waa la daadaaweeyey igaarkii inuu raystaan loo qabaayey todoba biri kabacdi ou igaarkii oo afka iyo sanka iyo indhaha dhiigka soo diiyey ka wuu ku yidhi gabar kalow cuna waa lala soo kudo xamaraa la keenay min todoba cirbadood oo todoba biri kabacdi midiba lagu dhifaayo min konton doolar hay marta marka bahalkaas deelkura bahal halisa waaye bahal micigiisu mariidiya waaye oo suma weliba shandhagoodaa laydhaa bahalkaas Aa, dadkou dhibaatay waa bahal ay u eg ayna ka dheer oo saas u yeelo hanqalooca waa aragtay sawirkiisoo cagiisu madowiya bahal halisa waaye marka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhow xawaraysyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal ku sii soconaa markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
waad mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka khilaaf cusub ayaa soo kala dhex galay dowladaha shiinaha iyo jabaan dowladaha shiinaha iyo jabaan ayaa hawada isku mariyey eedeemo la xiriira in midba midka kale uu ku soo xadgudbay hawada dalkiisa iyo inuu wado daandaansi dagaal oo ka dhan ah shiinaha ayaa markiisii ugu horreeyey ku eedeeyey jabaan oo ah xulufada maraykanka inay diyaarado wax basaaso u soo dirtay aagga loo aqoonsan yahay difaaca hawada ee badda lagu murunsan yahay ee bariga shiinaha afhayeenka wasaaradda difaaca ee shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in diyaaradaha sahminta milatariga ee jabaan ay soo galeen aagga difaaca cirka ee shiinaha si ay wax u sahmiyaan isagoo intaasi ku daray in howlgallada basaasnimo oo ay sameeyeen diyaaradaha jabaan ay halis gelin karaan badqabka hawada iyo badda ee labada ciidan dhankeeda jabaan ayaa maanta ka digtay in shiinaha uu wado dhaqdhaqaaqyo militari oo ka dhan ah dhulkeeda iyadoona sheegtay in dhaqdhaqaaqyadaani ay si dhab ah u saameyn karaan amniga qowmiga ee jasiiradaheeda waxay intaasi ku dartay jabaan in dukumiinti ay heshay uu tilmaamayo inay sii kordhayn dhowlatusyada awoodda ciidan ee shiinaha ee ku sugan badda bari iyo agagaarka taiwan iyadoo xustay in toddobaadkii hore diyaaradaha dagaalka ee shiinaha ay dulhihaabayeen meel soddon mitir u jirta diyaaradaha jabaan ee ilaalinayo biyaha lagu murunsan yahay ee badda bari ee shiinaha jabaan ayaa martigelisay saldhigyo waaweyn oo ay ku sugan yihiin ciidamo maraykan ah ayaa mar walba ka cabsi qabta inay ku dul dagaalamaan maraykanka iyo shiinaha oo isku haysto jamhuuriyadda taiwan oo uu maraykanka doonayo inuu ka gooyo shiinaha dhanka kale dowladda hindiya ayaa amar duldhigtay shirkadaha diyaaradaha kadib shilkii diyaaradeed ee dhowaan ka dhacay dalkaas hay-adda duulista hawada ee hindiya ayaa ku amartay shirkadda diyaaradaha inay baaritaan ku sameeyaan badhamada shidaalka ee diyaaradaha rakaabka ah ee laga diiwaangeliyey gudaha dalka tallaabadan ayaa timid kadib markii warbixin laga soo saaray shil ay gashay diyaarad ay lahayd shirkadda air indiya oo dhacay bishii hore taasoo lagu ogaaday in furayaasha shidaalka ee labada matoor ee diyaaradda ay isku mar ciladoobeen kadib markii ay diyaaraddu duushay kuuriyada koonfureed ayaa sidoo kale sheegtay inay qaadi doonto tallaabo la mid ah tan hindiya inkastoo shirkadaha hay-adaha duulista rayidka ee maraykanka ee fa ay dhowaan sheegtay in furayaasha ay badqabeen kolkii ay hawada gashay diyaaradda soo dhacday shilka diyaaradda air indian ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya laba boqol iyo lixdan qof oo isugu jira dad rakaab ahaa oo saarnaa diyaaradda iyo dad kale oo ku sugnaa goobta ay ku soo dhacday iyadoo shilkaasi uu noqday mid ka mid ah shilalkii ugu xumaad ee taariikhda duulista ugu dambayntii tafaasiil hor leh ayaa ka imaanaya iska hor imaadyada ka socda koonfurta suuriya ee u dhexeeya milatariga dalka suuriya iyo kooxaha duruusta iyadoona uu maamulka yuhuudda soo faragelinayo wararka ka soo kordhaya xiisadaha ka aloosan koonfurta suuriya ayaa tilmaamaya in kayaanka gumaystaha ah ee yuhuudda uu soo farageliyey xaaladda ka taagan dalka suuriya ee u dhexaysa kooxda duruusta iyo maamulka cusub ee suuriya wasiirka dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa digniin u diray maamulka dimashik isagoo adeegsanaya bartiisa akis kadib markii ciidanka yuhuudda ay duqeeyeen dhowr gawaari oo ku sugnaa koonfurta suuriya si loogu hortago inay gaaraan tuulo ay degto duruusta oo u dhow goobta ay iska horimaadyada ka socdaan wasiirku wuxuu ku qoray bartiisa akis in weerarada israa'iil ay yihiin fariin cad iyo digniin loo dirayo maamulka suuriya oo tilmaamaysa in maamulka yuhuudda uu garab taagan yahay kooxaha duruusta uusanna aqbalayn in la waxyeeleeyo wararkii ugu dambeeyey ayaana tilmaamaya in colaadda ka socota aagaas ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo labaatan qof oo labada dhinac ka kala tirsan wararkii caalamkana halka ayuu ku idil yahay دين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaana caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام